waa mar kale barnaamijkeenii toddobaadkii tv iyo soomaaliya guud ahaan barnaamijka toddobaadkii tv iyo soomaaliya waxaa soo diyaariya wariyeena magaalada muqdisho maxamed kaafi waxaana magaalada atlaanta ku qaaday yuusuf sheekh cadow waxaana idin soo saara anigoo cabdilcasiis siidi iyadoo toddobaadkii lasoo dhaafay uu burbur ku yimid kulan ay lahaayeen madasha maamulka madaxda soomaalida ee magaalada kismaayo ayaa haatan waxaa la abaabulayaa kulan kale oo ay madaxda isugu yimaadaan magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya haddaba kulankan magaalada muqdisho ee madaxda ay rabaan in ay ku qabtaan ayaa waxa su-aal iska weydiiyey waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi halka shirkaasi uu ku dambayn doono iyo waxa laga filan karo waa kan kaafi hogaamiyaasha soomaalida ayaa mar kale isku arkaya magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya ayagoo doonaya inay go-aan ka gaaraan nooca doorashada ee soomaaliya ka dhacaysa marka dowladda hadda jirta oo wakhtiga ka dhammaado aad ayay madaxda soomaalida ugu dadaalayaan in ay isfahmaan hase yeeshee waxaa jira qodobo aad lagu kala aragti duwan yahay oo ay ka mid yihiin nooca doorashada ee la qaadanayo maadaama qaar ka mida hogaamiyaashu ay u ololeynayaan doorashada inay noqoto mid ku salaysan deegaan halka hogaamiyaasha qaarna ay u ololeynayaan in qaabka deegaanka aan la qaadan maadaama ay ku doodayaan in deegaanada aanan haatan loo simayn loona baahan yahay nidaamka afar dhibic shan in wax lagu sii qaybsado hore ayaa madaxda dowladda federaalka ee kuwa maamul goboleedyada ay isugu soo fahmi waayeen muddo dhowr maalmood ah oo ay shir u fadhiyeen magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose haatan waxaa si aada lagu waroorayaa waxaa ka soo bixi kara shirka ka furmaya magaalada muqdisho madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in uu rajeynayo in shirkan laisku fahmo qodobo miro dhalan ay ka soo baxaan maxamed cumar dalxa oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka soomaaliya ayaa uu weydiinay waxa laga filan karo shirkan maadaama madaxdan ay horey isku soo fahmi waayeen waxa uu ku jawaabay aniga weli ma hayo aan u sheegi karo dadku hadday isu yimaadaan waxbay isla gaari karaan nin walba waxaa ku jirto talada iyo maskaxda reerkiisa uu kala soo baxay saaki iyo waxay ayaga kula soo tastay ninka asaga marka iyaga matalaya ama magaca maamul goboleedka ku matalo ama magaca reereedka ku matalo ama magaca dowladeedka ku matalo wuxuu la soo shirtagayaa fikirka u gaarka ah meesha uu kasoo jeedo kolay ugu yartahay koox isaga ay isku shurfurtaan ama beena sheegayaal isaga ku hareeraysan talo marna aanan dadka soomaaliyeed ka wada turjumaynin ee aanan ku salaysnayn oo un meel si gaara ay ugu qasanto ayaa nin walba khumiiska la yimaado ayaa lidkeeda waxaa laga yaabaa dhinaca kale asagana wax ka duwan inuu ninkaa kala yimid dadkii iyo reerkii iyo ehelkii iyo asxaabkii ee isagana ay kusoo shubeen waxayga ay rabeen marka haddii sheekada mar weliba sidaa ay noqoto ama kismaayo ku shiradhe ama beledweyne ku shiradhe ama boosaaso ha lagu shiro ama ha lagu shiro maaragtay ee galmudiga ama xamar ha lagu soo noqnoqdo banaadir arrintu waxay ahaanaysaa jujig meeshaala joogka marka laga soo tago dadaalada ay wadaan madaxdan qudhooda oo ay doonayaan inay isfahmaan waxaa jira cadaadis kale oo bulshada caalamka ay ku hayso madaxda soomaalida oy ku cadaadinayaan inay go-aan gaaraan ka hor inta wakhtigu uusan ka dhammaanin waxaana sidoo kale si aada loogu soo horjeedaa dowladda hadda hogaamiye madaxweyne xasan sheekh maxamuud in muddo kordhin ay samaysato maxamed kaafi shababuuk radio wadajir muqdisho
يلو تسكاوي وبعد تاوليوي وبعد تا يلو تسكاوي وبعد تاوليوي وبعد تا